asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaahi ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobii tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka waxaynu toddobaadkan kusoo qaadan doonaa haddii allaha awood leh u ogolaado cabitaanada laga sameeyo midhaha dalka oo ganacsi abuur u noqotay dhalinyaro badan oo ku nool magaalada tani jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay faahfaahin ka bixinayaan ganacsatadan da-da yar sida ay fursad ganacsi abuur ugu noqotay cabitaanada laga sameeyo miraha dalka bismillaahi raxmaan raxiim anuu idriis ibraahim oo joogo gobolka shabeellaha dhexe johar ramadaankii maasha allah bishii oo barakeysan ramadaanka ku jirnaa wallaahi ramadaanka waa iska barakeysan yahay bishii oo ilaahay oo addoonka oo luu lahaa waajibka oo nagu guto ramadaanka hasha bil ilaahay nagu lahaa waajibka waa wallaahi hadda waxaa ka mid ah cabitaanadoo kale ma aragta sisintoo kale ninbambeynadoo kale cambahoo kale khajaarkaoo kale shamaamkaoo kale cabitaanada ay nooc dalka hirshabeelle ama qarahoo kale sanadkan aad waana iska qiimo jabiyihiin waana rakiis waaye shayna maasha alla waxna waa laga raadaya macaashna waa laga raadaya suuqa ganacsiga oo hirshabeelle maalintii meel lug la dhigo ma laha sababta cabitaanadaas aad ummadda bulshada waa isticmaalaan afarta gobol oo hirshabeelle suuqa oo ku magac dheer jowhar koowaadkaana lasku imaadaa cabitaanadaasoo kale waa gadmaayin cambahaoo kale sisintaoo kale qadaroo kale iyo ismaandhooskaoo kale waxyaalaha fuud oo cuntadoo kale aad waa usu cunayeen dhaqaaqana waa leeyihiin waxawaaye bisha ramadaankana waxawaaye cabitaanadaas aadaa lasoo isticmaalaa ruraatadoo kale babaaya ka mid tah babaayaoo kale ummadda aaday u jecelyihin ramadaanka babaayaoo kale waxaa lagu daraa adi buskadaa lagu daraa waxaa lagu daraa moosaa lagu daraa awaladaa lagu daraa sheeyaha oo soconaayo kale ma aragta cambahoo kale limbalbeelmadoo kale sisintoo kale khajaaroo kale had geed shamaam lahayo jir moogtaa waddankeena kusoo biiray oo aad loo isticmaalo ummadda way jeceliyiin cabitaankaas hadda oo shamaamku laha aaday u jecelyihin cabitaanka wuxuu kasabaysan yahay dalkeenoo ka baxay shamaamoo kale waaye khajaarka hadda shamaamkaa ka carf badan shamaamkaas aad wuu u jecelyahay xataa marka qaarkeed cabitaankaas waa ummadda aaday isticmaalaan xataa waa marmar waxaa laha beeraha oo kale inuu ceerinya ceerinka inaa lagu soo goro saddex bir ama afar bir markiisi yaalo dadaasi dharraa waa cabitaankaas aaday u isticmaalaan sababta cabitaan oo dalka baxay waayo waana carfi badan yahay waana fuud cabitaanka ugu fiican cabitaanka shabaabka irjoor waxaan uu sheegaa hadda dadka ganacsatada oo hadda uga ganacsado cabitaankaas horta aaday u isticmaalaan hadda miisoo kale haddii lasoo wareeyo cabitaankaasaa la ganacsadaa cabitaanka shabaabka aada u socdayahay waa haddana wuxuu afraa saytuun oo kale waa carfaa haddii iska xirid bacdiis dhow laba dolar ama hal dolar ii bar ninaa ku dhaha walaalo anaa kaa gadanaa laba dolar laba bac oo kale ii xir bacdul anfur oo kale cashi iyo masxuuraan ku qaadana oo kale cabitaankaas aaduu u soconaa tayuu leeyahay waana carfaa buurduna oo leeyahay maskaxna wuu ku dejinaa mushakalka maxaa laga sameeyaa sayna mushakal kale waa waa iska jiraa mushakalka waa soconaa mushakal waxaa jira moogtahay shiid oo mushakal laayo oo liintoo kale oo waxaa ka imaana taasoo kale balcadaa laga keenaa balcad haddii laga keeno intaa aan guri laga raadinaa haddii intan guri laga raadiyo cabitaankaas hadda oo oo hadda shoogist cabitaankaas usna waa jiriyaa cabitaanta aad u arfaac waa liin oo kale liin waaye ma fahante liinta waxaa usoo dhammaynaa liinta wuxuu soo dhaweynaa oo bambeylmadoo kale oo isku shoog oo isku shoog- oo isku shoogba abigiin ma fahante cabitaankaasna waa fiican yahay balcadaa laga keenaa ninaa kaysto liinta liinta- liinta dhaantoo kale markuu keenaayo hore kusoo xisaabanaa cabitaankaasna ramadaankiyaa la keenaa aadna u soconaa ninka hadduu saddex bir ama afar bir u yaalo maalinta afraad waa sii dalbana ilaa ramadaanka hadda tamilaw murwa mugtaah cawda timi saddexba maanta sh- maanta suuqu jirna cabitaankaas hadda uu ka hadlowst waa la soo waayay suuqoo go-an ah wuxuu dhahay maalinta sadida ha soo galaa mafahante cabitaanadaasna okay waaye cabitaanada ugu fiican badan oo fuud oo khudaarta oo joor la isticmaalo waa sababto ah gu- ninna guriga u qaadanaa wuxuu dhaha gurigiina eh, markuu saas u qaado wuxuu dhaha bacdul anfur ana markii shaqada soo baxaayo cabitaan anaa soo qaadaa kaasoo kale waxaan isme ama cashoo kale ama suxuuroo kale ma arag a- naagta laanuusi dhig saasoo kale cabitaanadaas aad ii ka hadda ganacsanaa waana socdaan maasha allah makhaayadaha iyo biyutooyinka cabitaanadaasay ku socdaan
Eh, dabcan waxaa sheegtay cabitaanada in aada loo jecel yahay Eh, eh, dadka magaalada oo keliya miyaa gata mase dadka miyiga ka imaadan iyaga laftirkooda way iibsadaan aa cabitaanada waa la gataa sababta ah xabaad lew oo kale dadaa inta iska imaanaa liinay keysanayen cabitaanadaas waa gataan tuulooyinka maaragta canbay keenayen sababtoo ah liinta iyo iyo ismaandheeska iyo ishamaamka iyo maaragta iyo khajaarkao kale beeraha intaa ka baxayan laakiin cabitaanadaas waa gataan sababtoo ah cabitaanka kuusheega oo shamaamka eh tuulooyinka aaday u qaataan sababtoo ah waa lagu xiiseeya waxay dhaheen cabitaankana caawa soo barweynaa mar waxaa jiro usoo la shiidaayo marna waxaa jiro usoo caanil oo caadil uu cunaayo ma fahamte cabitaankaasna waa jiraa cabitaanka shamaabna tuulooyinka aaday u qaataan intii tuulo oo imaato joor cabitaankaas waa isticmaalaa cabitaanka batiiqa oo kale dad badan waxaa laga yaabaa inay iska cabaan oo keliya aysan aqoon isagana maxaa laga sameeyaa cabitaankaas batiiqoo kale waa jiraa cabitaankaas batiiqoo kale qofka markii aan maanta qaato oo ninkaa saaxiibkay i weydiinayo ana caawada waa usu sharaxa waxaan dhaha saxaabo cabitaanka markasta waa shiiditaaye muxuu ka saabsan yahay cabitaanka wuxuu ka saabsan yahay nin wuxuu leeyahay hurda uu leeyahay wuxuu leeyahay wax tayo tayo badan uu leeyahay caafimaad uu leeyahay maskaxda waa waxyaalahaas oo lu isticmaalo mugtahay dad wuxuu dhaha haddii caawada oo adag qaadatid nin dhowr maraa qaadatay indhaha kaa dayaaya laakiin caawada anna waa soo barooyanaa cabitaankii duu cawada qaat oo biir soo baroowe wuxuu dhaha niyo cabitaankan cabitaan kale ma ideeqayo cabitaanka khajaarka maarag waa isticmaalaa cabitaanka oo soo qaadanaa cabitaanka oo khajaarka ummadda ramadaanka bisha ramadaan aada loo xiiseeyaa cabitaanada suuqa wallahi haddii u tagtid hadda cabitaan cambo kale suuqa khaali waa xabadkii waxaa loo gada jiri lix kun todoba kun todobaatan iyo shan sent hadda xabadkii loo todobaatan iyo shan sent cambaa sababto ah ummadii waa ku batay bulshadii zaaid ku noqotay joorna waa la isticmaalaa ilaa banaanaha tuulooyinka maaragta waa isticmaalaa cambaa cabitaanka marka cabitooyinka ula xiiseeya ramadaanka bisha ramadaan cabitaanadaasaa ka jira waxaa soo iibsataa sida qajaarka oo kale liinta oo kale waxyaabo kale bal qiimaha aa kusoo kala iibsato noocyadooda kala duwan maxaad nooga sheegi kartaa wallaahi qiimaha waxaan kusoo ednaa khajaarko kale markii ramadaanka shacbaanko kale rakhiiso ay jira mugtahay shey hadda lacagaa ku darsamo xabadkiya waxaa lagu dhaha labaatan kun markii hore laakiin hadda ramadaanka waa kacay sababtaa halkiya waxaa lagu dhaha hal doolar sababta hal doolar haddii kusoo qaadno unika waxaa kasii raadinaynaa ugu yaraan qofka waxaa iska dhaynaa niyo hal doolar iyo labaatan iyo shan senti iska dhiib labaatan iyo shantia senti aa qofka laga racdaynaa ama waxaan iska dhaynaa qof iyo shiidoo kale ku dhaha mugtaha labaatan iyo shan senti ma uu dhiibalaa aan dhaha laashiita ku dar hal doolar iyo bar qaado sababto ah waxaa la dhaha cabitaanka ee, xilli ramada- oo shacbaanka oo kale rakhiisu ahaa jiray sababto ah khajaarka waxaa lagu keeni jira saddex kun iyo laba kun hadda laak bishaa ramadaan aaduu u kacay sababto ah xabadkii khajaar haddii naagta weydaysa oo gudisleeda war xabad khajaaran u baahana maxaa iga siine waxay ku dhihi hal doolar isee halkii doolar daba jiitmay waxaa dhihi aakhir maxaa ku ah labaatan kun iska dhib adu wax karaaso ugu yaraan labaatan kun haddii kasoo qaada adi ugu yaraan sagaal kun camalood sentigaala waxaan laga racdeynaa sentigaalkaasaan ka racdeynaa qumbahoo kale ramadaankii shacbaankii kor rakhiis u aa jiray sababto ah waxaa lagu raadinaya lix kun todoba kun hadda qumbaha wuxuu noqday halkii xabo halkiisi xabo hal doolar lagu dhahaa halkaas dolar hadii loola soo qaada unug waxaa raadinayna labaatan iyo shan senti ama hal dolar iyo bar aa qofkaas kala cadaynayna sababto ah juhdigan gelinayna geedka waa la fiiqaa waa la miiraa sababto ah baca luu xiraa xoogaadi ku bixinay korontaa ku bixinay intay idhaahdo xisaabta intaa fiican mugtahay aad sheegan walaal qofka soo gaday hunguriyaa ka raadinay unugkan hunguriyaa sentiyaalkaasaa laga cadaynaa ma fahante haddana u yaraan isbaandheyskoo kale isbaandheyska cabitaanay kasbeeyaan aaday u jecelyihin rajoor cabitaankaas kale waa jecelyihiin haddana babaayo kale babaaya labadan beri zaa'id haddii la keeno oo lalaa babaayan qiimaha oo u yaraan qofka haddii hal doolar laga siiyo u yaraan unugka saddex doolar waa kala cadeynaynaa sababtaa waxaa lagu dhahaa cabit babaayo kale waxaana waxaa ku diraya lamoos aa ku diriyay buskudaa ku diriyay ilaahay maku darnaado moosaa lagu daraa baraf macali sokortiis ma aragti lacagtiis dhan intii yahay dhan hal mar iisoo gudbe lacagtiisan kuu tuuraa oo yaraan unug hadii oo hal doolar kasoo bixino u yaraan hal ibar waa kasii raadinaynaa cabitaankaas hadda ku sheegaa babaaya aad baa u jecelyahin horta sababtaa usna haddan waxaa sii jiro usoo khudaare oo haddana saxan lagu shubaayo oo sokorna lagu shubaayo moosna lagu shubaayo oo cabitaankaas oo lagala cadaynaayo cabitaankaasna waa jiraa babaayan aaday u jecelyahin limbambeeladoo kale limbalbeela waxaa laga keenaa balcad ninka balcadoo ka keenaa balcad markuu ka keeno joor jooruu sugelinaa herjoor marka leentii usuu xooyeelaha wuxuu gadaa uu yaraan qof kasta mar ah haddii leen fiican uu qaadanayo qofka wuxuu gadanaya uu yaraan sagaal kun toddoba kun toban kun tamiyo laba kun unuga uu yaraan kasta mar anana waxaa kusoo qaadaynaa xabadii toban kun uu yaraan kabans wax fiicanaas u tirsanaynaa saas wax fiican markuu soo tirsano aan wax iska gadinaa marka xabadii toddobaatan iyo shan siti qofka markii adna soqor iyo barfaa lagu daraa qofka uu yaraan labada xabo qofkii hal doolar isku turaa joor ahaan saasan ku shaqaysana cabitaanada bisha ramadaan saasay ku kala socdaan cabitaanada aaday u jecelyihiin bisha ramadaan aadaa loo xiiseeyaa suuqna maalintii aan ku dhex jirno bulsho zaa'id ilaa toddoba sideed saac ummadda waa laisku dirsana cabitaan la raadina xilligii ugu fiican cabitaanada la gato xilli salaada toban sac laga soo baxa maaragta iyo timi iyo koo sac xillidaas cabitaanada aaday ummadda macnaha qoraxda waa yaraatay nin kasta wuxuu dhaca cabitaan raaso khudaartii wixiisoo dadayo cabitaanada wixii salaada ka bilaabo toban sac haddii soo dugano oo salaadooda ilaa timi koo saac cabitaanaas aad waa gadmayeen unukan mashquul jaamac noqon ilaahay sababtaa waxaan aragna unuka anfureyno oo anfurka oo la gaar maaragta oo cabitaan la shiideyno war cabitaanka oo shiido siin maxay tahay ma anfurteen qobto ah qofkii kor taagan korkaaduu taagan yahay wuxuu ku dhaca cabitaana u baahanahay sababta haddii aadoo anfurtid walaa bacdaas bi markii oo biyaa caweeno oo haddana qofkan dharasanaa sababtaa inaan anfurno oo fadhiisana rabnaa ma fadhiisi karni sababtaa ummadayaa feelfeel noogu jiro macaamiilaanana intaasoo sano had walaa afar sano ku dhex jirnaa cabitaanada aadaan u shiidnaa cabitaan aadan u xiisaya xilliyadii hore iyo xilligaa markaa isbabar dhigto farqi u dhexeeya bal ka waran wallaahi hadda bishaan ramadaan maasha allah horta ramadaan meel ku umaad soonkan horta waa shidan yahay soonkii hore horta kustaa baledka shaqada waa ku yaraa dadkan waa ku yaraa mugtaa hay-adaha fahamka dadka ay ka haystaan hadda in cabitaanadan la isticmaalo ama la cabo oo kale bal ka waran laakiin fahamka hadda ma aragta cabitaanadii hadda ku qabsadeen sababta nin cabitaanka oo cabi jirin oo dhaa nin cabitaanka ma jeceli hadda waxaa dheeyo cabitaankana u baahana i diyaariyo ku dhaha oo yaraan wuxuu qaadanaa war qumbuu kala qumbuu kaloo qaadanaa ama wuxuu qaadanaa liintii oo kale wuxuu ku dhaha laba shay ishiid liintaana ishiid qumbahana ii habeen laba shay u baahan yahay nin kale haddana imaanaa wuxuu ku dhaha nin waxaan rabaa babaayoo kale ama khajaarkoo kale laba dalawo kuu dhiibanaa ada waxaa rabta qof soomana taa mugtahay waqtigiina waa kuu socya ada dhan laba saca ku shaqeynaysaa laba sac hadii ku shaqeynays xilli haddana waa kusoo gela salaada kusoo galaa xilli anfuraa kusoo galaa ada dhan waxaa noqonay adi inaa busy mashquulaa noqonay walaa dadka hadda cabitaanada waxay u jecelyihin xilli oo la anfuraayo iyo xilli oo cashada iyo xilli suxuurta ma aragta cabitaanada aaday u jecelyihin qarahoo kale qaraa hadda aaday u jecelyihin sababtoo ah qaraa ebel waxaa la geysi jiray guryaha mugtahay hadda qaraa oo kale aada soo gadaya hal doolar kusoo bixinay ama labaatan kun qofka wuxuu ku dhaha halkan qaro meeq iga siinay macal shiidoog iyo wixii aada kusoo gaday ugu yaraan waxaan dhihinaa niyo hal doolar iyo bar iska bixi unuka waxaan kusoo gadayna macnaa timi shan kun labaatan kun wuxuu ku dhaha diyaaran ku aaya hal iyo bar waa ku siinaya halkan qara ii shiid halkii qaraa luu shiidaa aa cabitaan laaga dhigaa aa saddex bac afar bac u noqonay sidii wuxuu dhahaa cabada waa ku anfuraa waana ku casheenaa waana ku saxuurana cabitaankaana soo barooyana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay nuurjeena waa ku mahadsan tahay barnaamijka ganacsiga idaacadda isnaay waxaan ka mid ahay ganacsatada jowhar si oo iibiya miraha dalka magaceeduna waa xasan maxamed cadaay waxaan iibiyay miraha dalka sida bambayga qaraha cambaha batiiqa shumshuumo waxa dhan waa mira waa samaynaa sisinta iyo liinta kulanto waa samaynaa laas aad iyo aad waxaan loo dalbadaa cambaha iyo batiiqa sida maadaama dadka afur ay u badan yihiin waxna u sameynaa babaayga kale waxaan ka sameynaa furlaataan u sameynaa dadka si ay u dalbadaan fu- sokor ilaa ilaa barafo si ay u dalb- dalbkoo si u yahay cambaan cabitaan caadi u shiidnaa kharaas sidoo koronto soo caadin oo u diyaarinaa oo caadi loo cunaa feetfeete iyo sidoo caadi loo shiidayo batiiq sidoo koronto waa u shiidnaa ayagan baa go- goobtay ku cabaan qaarna way qaataan xaafaday u qaataan zinta iyo linta sidoo kale waa iigan waa loo shiidaa dadna xaafaday u qaata dadna meeshay ku afuraan Wah, waa gartay ee, waxaa sheegtay ee, cabitaanada kala duwan inaa iibiso sida batiiqa iyo qaraha iyo waxyaabo kale Ee, adiga ee, shaqadan goormay bilowday shaqadaan hadda waxaan bilaabay bishii shacbaan oo kale waa idhowde ramadaan kor lela bilaabay bishii shacbaan haddana maasha allah waa dadka afarkoodna waa diyaarinaa waxaan dad muddo waxaa lagama mijaana kalabaybo shaqada ganacsiga waxaan sii rajeynaya inay noqoto hadda meel yar- goob yar waaye waxay noq- waxaan u rajeynaynaa inay meel weyn sii noqoto lasii ballaariyo sanadkan waa kasii dabay
waayahe ee, furlaatada oo kale maxaa ka samaysaa furlaatada waxaa laga sameeyaa bambaayga mooska maxaase waxaa lagu daraa eh, caano fiinto iyo waxaa lagu daraa buskud sidaasoo kale ayaa loo sameeyaa cambaan waa sidiisoo kale oo loo sameeyaa caadi wax laguma daro haddii le oo cambo waxaa la yidhaha waa lagu dari karaa caan xataa waa lagu dari karaa caadi qof walba dalabkiisu waa saas mushakalka waa la sameeyaa caan iyo waxaa laga sameeyaa iyo bambaayga iyo maxaasahay cabitaanada waa lagu- wax walba lagu dari karaa mushakal nooc walba laga sameyn karaa
Waayahe, dadka maxay ku jeclaadeen cabitaanada marka cabitaanada waxay ku jeclaadeen sidoo kale dadka kuleelka kuleel kuma afuri karan waa qaw- maanta qofku waa sooman yahay waa daalan yahay wuxuu rabaa wax qaboojiyo oona calooshan ay roon sida bambaayga kulanta iyo cambaha kulanta aad ayay u dalbadan ah furaatada cambaha usii diyaarna qofku wasa waxtamaa hadduu warabo shan shay lix shay waa usii diyaarinaa dalbkiisa waa usii diyaarinaa farjeer usii gelinaa hadduu maa horaan ka siinayna
marka qiimi noocee ah ayaad iibisaan ee cabitaanadan kala duwan ee aad samaysaan cabitaanada qiimahan waxaan sameynaa cambaha kulanteena zoor ayaan gadnaa sida batiiq oo kale iyo maxaase fulaatan waxaan gadnaa ee todobaatan shan senti ayaan gadnaa ah batiiqa iyo cambaha nudoor sisinta iyo liinta kulantii kooda waxaan gadnaa labaatan shan labaatan shan senti ayaan gadnaa iyagoo diyaarsan sida liinta sisinta kulantii labaatan shan diyaar ayaa la gadaa anaga suuqa ayaan kusoo iibsanaa subaxdii kulantii shan saac mar ayaan baxaya suuqa ayaan kasoo- aan kasoo iib- aan kasoo iibsanayaa dad waan ku xiranahay maxaase oo macmiil leh oo macmiil aan ka ahay waa kusoo wada adeeganaya maalinkaas doortay kulanti wixii waa keysanaya sideedsa wixii waa diyaarsanaya aniga suuqa ayaa ku xirantahay mar walba waa waa lasoo yaraysanaya marka hore ah labaatan shay toban- saddex shay toban shay nin walba sideed wax uu u baxayo kulanti si cambo kulanti waa lasoo badsadaa bambaayga waa baxayaan laakiin cabitaan waxaa jirta oo lasoo yaraynayo oo dadka badanaba ay jecleen laakiin madana way baxaan waa wixii halawa hal iyo laba waa wax ka badan maaha hal hal maalin saddex maalin oo kulanti waa aali karaa cambaa iyo bambaay kulanti qaraha way aali karaa caadi wey fasalkan runtii inta wasawadu go-een laad hadda waa cambaha kulantay waa yaraade awal cambaha zaa'id waa sida batiiqa qaraha laad hadda waxaad umalaynayaa inaan suuqo oo isku yaraade waan ku yaraade sida sare kac weyna ku madaxtaa way yaraadeen laad awal bambaaya ku dhib qabnay bambaayga lama helin awal hal iyo laba saddex laba qof camal laga heli jiray bambaayga laad hadda maasha allah sidii horta waa soo galay sida maxaa tahay lembeelmo kulanti waa soo gashay ramadaankan laad awal lama arkin magaalada waxaas oo dhan laad hadda bakhaara waxna waa nool keenay limbero kontan waxaan soo iibsadaa toban xabo camal waa toban xabo bambaaya kulantii toban iyo sideed toban iyo shan xabo aan soo iibsadaa cambaha waa soddon xabo toban labaatan shan noocaas ayaan soo- ayaan soo tirsadaa qaraha adiga mar walba suuqa qar- suuqa qaraha waa i dhow yahay saddex afar shan waa soo qaadi kara mar walba cambaha hadda aad awal waxaan ku yeeshadin cambaha saddex saddex shan shan lix lix aan ku yeeshadin laad hadda aad u qaadanta wuxuu tagay toban sagaal sideed meesha u qiima ugu yar waxaa waa hadda sideed uu tagay awal qiima ugu yar waxaa yahay saddex kun ayayd laad hadda wuxuu tagay sideed kun ah meesha ugu yar waa laad inta kale midka waxaa la gadaa toban iyo kow toban sagaal qiima sidaas kala maraya mobailka kontosn waa ka qaalisan yahay halkii waxaa meesha ugu yar waxaa waaye nus doolar waaye kan kale oo kusi oo kusi sare hal doolar hal doolar iyo bar laba doolar waa kaa saasay kala jaban liinta liinta oo kalonta waxay joogtaa meesha ugu yar labaatan shan sideed todoba kun inta kale waa ka badanta sagaal sideed toban toban iyo kow waay iyadana awal batiiq oo kalontii raqiis ayuu ahay ilaa hadda meesha ugu yar toban toban iyo shan ayuu tagay awal waxaa lagu qaadi lahaa shan kun ilaa lix kun caadi ah hadda qaro oo kalontii asina qaali u noqday meesha ugu yar waxaa waaye nus doolar hal doolar hal doolar iyo bar taas ayuu tagay laba doolar saddex doolar waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee ramadaan ka waran dadka si ay u dalbanayaan cabitaanada dadka maasha allah cabitaane way dalbadaan waa maalinka waxaan keeno oo ay waa iga baxaan biro kulantii suuqa waa tagayaan oo soo iibinaya waxaa miiska saaro dhan waa baxaya maanta insha allah maalmaha sabdiga axadda jimciga kulantii caadi wey shaqadan waxaan bilaabaa sideed saac sideeda saac ilaa sagaal saac toban saac diyaarsaan ahaynaa waxaan waa sii diyaarsanaynaa farjeer ayaan waan sii geshanaynaa qofka hadduu yimaado maxaa rabtaa intaas rabtaa cambe maartaa furlaad maartaa batiiq maartaa limbeel maartaa hore ayaan ka siinaya wixiis Ah, si dadka go- oo gobollada baadi- baadiyo kaleto oo mootayaalka kulanti waa siinaa wuxuu waa sideed saac sagaal saac iyagaa soo waxtamaayo hataa wuxuu u sii diyaarinaa bacawurinaa horey usii qaadanaya Ah, dadka kalento afarkona caadi maalidka oo soo afar togayn caadi wuxuuda u diyaarinaa oo toban toban lama saac markay yimaadeen kulanti aadaanka wuxuuda u sii diyaarsiin Ah,
waayahay hadda waa bil barakaysanaa lagu jiraa ee, soonka dad waxaa jira cabitaanada qaar waxay dalbanayaan bilaa sokor in loo sameeyo qaarna sokor in loogu daro say dadkaas ula macaamishaa marka qaabkee ugu samaysaan ama qiimaha bal noo kala sharax wallaahi horta eh, sokor iyo bilaa baraf isku qe- xatan isku qiimo lewa haddii bilaa baraf loo dhiga haddii bilaa sokor loo dhiga isku qiimo lewa qofka dalbkiisa ana mid waa noo diyaarsiya midka bilaa sokorta ah oo u diyaarinayna qofkaas hadduu bilaa baraf rabo si waa u diyaarinaya mid kale oo cusub waa loo samaynaya adkaani hore waa dadka caadi loo sii gadanaya ad wax dhan isku qiimo le isku baris lewa waa inoo keystaan dad caadi noo keystaa dad cambaa waa noo keystaa waa u shiidna wax dhan ayagana qiimo gooni waa sisinta konta qiimo gooni lama kun ay ka bilaabataa afar kun lix kun konta meel kusii xiraysaa si u kala badan tahay sida batiiqo konta sidoo sidoo kale siisu kala weyn qaroo konta siisu kala weyn cambaa konta waa la kaysaa ayagana siisu
marka iibinta ee, cabitaanadan oo dalaga dalka laga sameeyey markay ee, la joogo bisha barakaysan iyo bilaha kale maxay ku kala duwan yihiin markii la iibina way kala duwan yihiin bilahan oo kalonta zaa'id ayaa la- magaalada loo keenayaa oo sida awal lama arki dilin limbeelmo kalonta lama arki dilin babayo kalonta ma la arkaynin batiiq sidoo kalonta waa yaraay laakiin hadda magaalada wax dhan waa la keenay saas ay tahan awal cambaa waa badnaa ilaa hadda waa dawr gooy laakiin hadda limbeel awal lama arki dilin limbeelo bisha ramadaan bisa laga arkaa magaalada hataa ay u badan tahay ah dadka bisha barakeysan hataa maaragtay cabitaana zaad ayaa loo jecel yahay qofku waa maanta inuu soomi yahay cabitaan qabow waxa oo qaboojina u baahan yahay marka saas ay tahay anagana waxaan usi diyaarinaa qof walba soo wataa macmiilka waxuu waa kala waa kala naqaana anaga wax walba qof wixii rabo dalabka intii soo socoto o dhan waa sii xisaabsanaa ah dad xilligaas ku afur waa jiraan anagoo si runtii waa haynaa wixiis cun lahay maxaa tahay sheetaro runtii waa haynaa sambuuski burka doorshaa kackaca dhan waa u diyaarsiyihiin afurkan kale cabitaankana waa u diyaarsiyihin waa ma- waa- waa meel waa dhammaystiran tahay meesha sida sibdiga xadda runtii waxaa u badan dadka reer miyiga oo sida baadiya u baxayo kalo dadkaasna waxooda horey u qaataan laa dadka afuraayo waa dadka magaalada waay kuwaas si joogto ay u imaadaan todo maalin oo maalin habeenna waa kasameeyin kuwaas laa waxaa jira maalmaha sibdiga xadda kulantii suuqa dadka baadiya soo galaayo kulantii adeegooda horey u qaataan kuwaas waa kala duwan tahay hataa ah suxuuraan cabitaanada u qaato way jiraan sida waxay imaadaan saddex saac afar saac malay imaadaan waa dad talaajo wax usii aalaan waa laakaas waxooda waa usii diyaarinaa afar saac mal waa horey u qaataan ah talaajo guri u taal qofkaas kulantii wixiis horey u qaadanaya waa xilli suxuurta kulanti waa cunuga waa cabi kala wixiis cabitaanada sidoo kalente aniga markaan makiintaan ku sameeyo waxaan ku shubaa tigawiyey oo loo talagalay qofka istiruubkiis tigawiyiis waa u diyaarsanaa bacis waa hal mar u diyaarnaa dad oo waxay jiraan oo bacyo ku qaata way jiraan oo bac ku dalbanaya dhahayn oo tig away ay shuban bacda iyrna bacda igu shub laa dadka aniga waxaa u diyaarinaa tig away oo qaas ah oo wanta macaya hor iskii tuuraya xasan maxamed ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada ku nool ayaan sidoo kale kula kulmay halkan isaga oo ka mid ah dadka iibsanaya cabitaanadan waxa aan weydiiyey waxa uu ku doorbiday ama sababta uu ku doorbiday in cabitaanadan uu ka jeclaado cabitaanada kale waa dhawaay shanow ee halkan waxaan kasoo doontay cabitaano ayaan kasoo doonta Een, halkan waxaa lagu iibiya cabitaano badan lagu iibiya oo laga sameeya miraha dalka ee sida cambaha iyo qaraha iyo ee, bambaayga iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaabahaas ayaa cabitaan laga sameeya li- aa, halkan lagu iibiya cabitaanahaas aan marka waxyaabahaas cabitaanada oo miraha dalka oo laga sameeya waxaasan jeclahay in cabitaanahaas ayaan usoo doontaa marka sida een, adiga eh, cabitaankay soo doonatay ya cabitaanka waxaa soo doontay furlaata ayaan soo doontay cabitaankaas ayaan aad u jeclahay maxaa yeele waxaa laga sameeyey bambaayga ayaa laga sameeyey iyo waxyaabo kale ayaa laga sameeyey cabitaankaas ayaan si saaid u jeclahay marka cabitaankan ayaan markasta iska gataa soonka maka ayan hataa waqtiyada soon ayan hataa waa iska soo doontaa waa iska gataa oo marka qaar xaafadda iska qaata xaafadda iska geystaa marinta iska baacaba waa balkan saaid aan u jeclahay dadka dhan waa saaid u jecel waqtigan waa usi darantay waa- waa soon iyo maaris isku sii aadi waaye kuleel waa cabitaanka qabow waa sani Ee, dadka sideeda u jeclahay markan dadkan waxaa moodaa inay fahmayaan een, m- ee, cabitaanada laga sameeyo miraha dalka oo cabitaanada cabitaan natural ah oo dabiici ah waayaan marka dadka waxaa moodaa in waayahan dambe soonada waqtidan dambe soonka soonka dambe- sii dambeeyay inay dadka sii fahmayaan ayaad moodaa markashiina cabitaanada waxtarkooda ayaa saaid ah ee cabitaanka sida furlaataha gaar ahaan ka hadlay furlaataan saaid u jeclahay furlaataha isla markas iska soo doontaan iyo cabitaankaas waa cabitaan dabiici waa waxyaaba miraha dalka laga sameeya dadka waxaad moodaa in saaid ay usoo doonaya furlaataha iyo qaraha iyo waxaas inta badan saaid loo jecel yahay afurka iyo suxuurta haa saaid waa saaid waa marka hore suxuur ana cabitaan saas muudanayn jirin hadda waxaa markii furlaataha ka furlaataha soonaha ugu dafeeya furlaataha saaid aan usoo doontaa suxuurta tabeela u dhigtaa guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay cabitaanada laga sameeyo miraha dalka intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ramadaan kariim
aqaal waa dhuti lacagtee